barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin talaadaha labiyo tobanka bisha maaj sanadka laba kun sagaaliyo toban afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wiil dhowaan magaalada cadaado ku soo bandhigay diyaarad miig ah oo uu isagu sameeyey waa diyaarad miiga ah nooca f sixteenka iyo moodaladaasa weliba moodalla hadda dambe oo la isticmaalo u dambeeya qalabka ay ka samaysan tahay waxa ay ka kooban tahay haykalkeeda guud laba qaybood ay ka kooban tahay qolofkeedan kore waxaa sidoo kale aad maqli doontaan gabdho dhallinyaraha oo magaalada laascaanood ka bilaaba olole ay dadka uga wacyigelinayaan tacadiyada ka dhankahay dumarka kaalimihii heesaha ayaanu sidoo kale barnaamijka idinkugu haynaa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
afhayeenka aqalka wakiilada maraykanka nancy belosi ayaa meesha ka saartay xilka qaadis lagu sameeyo madaxweyne donald trump iyada oo sheegtay in uusan mudneyn inkasta oo taasi ay si aad ah u doonayaan qaar ka mid a xubnaha bidixda fog ee xisbigeeda dimuqraadiga waraysi ay siisay wargeyska washington post ayay belosi ku sheegtay inaysan taageersaneyn xilka qaadis lagu sameeyo madaxweynaha waxa ay tiri ilaa iyo hadda ma jiraan caddeemo buuxa iyo taageero labada dhinac ah sidaa darteedna ma mari karno waddadaas sababtoo ah waxa ay kala qaybinaysaa waddanka hadalka belosi ayaa muujinaya isbeddel ku yimid dimuqraadiga oo markii hore si aada u aaminsanaa in mooshin xilka qaadis oo ka dhana madaxweynaha ay horgeeyaan aqalka wakiilada oo ay maamulaan mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ayaa la sheegayaa inay tahay iyada oo la rumaysan yahay in ay u badan tahay in natiijada baaritaanka u wada robert muller ay noqon doonto mid aan adkeyn oo caddeemo buuxda oo dembiyeed ku heli karta madaxweynaha sidoo kale guddoomiyaha guddiga la socoshada iyo isbedelada ee kongareska elija comenis ayaa ku raacay belosi fikirkeeda waxaana uu sheegay in xilka qaadista ay u baahan tahay inay taageeraan labada xisbi taasi oo hadda aan muuqan
baarlamaanka britain ayaa yeelanaya kulankoodii ugu horreeyey oo noqon doona mid saddex beri soconaya kaas oo ay uga arrinsanayaan qaabka ay uga bixi karaan midooda yurub xubnaha baarlamaanka ayaa talaadada maanta u codaynaya qorshihii ugu dambeeyey ra-iisul wasaare theresa may ay soo bandhigtay kaasoo lagu jaangooyey heshiiskii dowladeed ay la gaartay midooda yurub sanadkii hore qorshaha may ayaa waxa uu ahaa mid taageero ka helay xubno baarlamaanka ka mida markii hore waxaana isniintii u safrtay strasburg ee waddanka faransiiska si ay wadahadallo ula yeelato madaxweynaha midooda yurub halkaas oo la rajeynayo in qorshaheedu uu markaasi guulaysto waxaana theresa may muddo badan ay soo bandhigaysay barnaamijyo ay ku doonayaan in ay uga baxdo britain midooda yurub marar badanna fashilmay
intaasaynu ku dhaafno warkii dunida waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a barnaamijka dhallinyarada maanta toddobaadkii hore waxaa baraha bulshada soomaalida qabsaday wiil dhallinyar ah oo magaalada cadaadada ku soo bandhigay wax u eg diyaarad yar oo miig ah oo isaga uu farsameeyey inkasta oo ay ahayd diyaarad aan duuli karin axmed cumar sahal ayaa sheegay in diyaaradan oo aan hadda duuli karin balse sida baabuurka oo kale loo wadi karo uu mustaqbalka rajeynayo in uu sameeyo diyaarad duuli karta waraysi arrintaasi ku saabsan ayaynu la yeelanay waa diyaarad miiga ah nooca f sixteenka iyo moodaladaasa weliba moodalla hadda dambe oo la isticmaalo u dambeeya qalabka ay ka samaysan tahay waxa ay ka kooban tahay haykalkeeda guud laba qaybood ay ka kooban tahay eh, qolofkeedan kore system bira aan ugu talagalnay inay mataqaanaa tubooyin ah oo aan eh, sida diyaaradaha caalamiga ahayba ay u samaysan yihiin aan ugu talagalnay inay marka hore eh, culaabta iyo lugta iyo shilka inay u adkaysato iyo qayb aan ugu talagalnay inay foobka iyo dabaysha jalisho ay qabanta
yaa kaa gacan siiya arrintan iyahu barnaamijkan horta fikirkiisa iyo bilowgiisa iyo hal abuurkiisa iyo curinkiisa anaa iska lahaa dad laakiin aan kaashaday way jiraan oo aan dhinaca farsamada waxyaaba iska kaashanay sida nin saaxiibkay oo lagadhaga weyne oo mataqaana alxanle ah oo aan u yeerto laakiin fikirka si guud anaa u watay marka ninka saaxiibkaana waxyaabahan ugu baahdo ayuu iga caawinayay sida nin alxanlaha u ahaa anugu dhinaca alxanka kama shaqeeyo sidaa darteed ninkaas waa dhinacaas iga caawinaya saaxiibkay axmed eh, markaagii hore ma waxaad ahayd farsamo yaqaan xirfadaha gacanta ku shaqeeya sax aniga waxaan ahaa farsamo yaqaanan ahaa ilaa haddana ahay eh, waxaan ka shaqeeyaa baabuurtan ka shaqeeyaa systemka electriga loo yaqaano Een, aan muddo ay ka shaqaynayay muqdishoan ku bartay een, labadii kun iyo saddexdii een, ilaa xilligan farsamahaas baan ku shaqaystaa xirfadla waxa ay ka shaqeeyaa baabuurta systemka electroniga ah een, dhammaan noocyashooda yaryar iyo noocyasha waaweynba marka aniga waxaan ahay electrician ama dabyaqaan soomaali waxay u taqaano marka sidaabaa waxaa kugu fududaatay in eh, farsamadii diyaaradda soo maaha ha farsamada diyaaradda hadda wixii aan bartay ma ayna ahayn laakiin tani waa barnaamij dheeriya oo aan isku dayay maadaama dadka wax soo saarayba ay yihiin ama diyaaradaha sameeyey ama nuclearka sameeyey ama satellaydyada sameeyey dad annagoo kale ah ee sagaal bilood ku dhashay sideen oo kale hooya dhashay ay yihiin ayaa anagoo anna waxaan go-aansaday inaan hal abuur sameeyo intii karaanka ee waxa aan samayn karana soo bandhigo hadba heerkii marayaan midaan hadda aada soo bandhigtay ee muddada labada bilooda aada samaynaysay ee qalabka ay ka kooban tahay haddaad dadka la wadaagtid ade waa mahadsan tahay qalabka ay ka kooban tahay diyaaradani dhammaantood waa qalab available ah oo laga heli kara deegaankan aan hadda ku suganahay ama soomaaliya meel kasta oo laga heli karo waa qalab aan diyaarad awal loogu talagelin xataa inta badan oo baabuur aan loogu talagelin laakiin annagaa diyaarad u bedelnay waxaa ka mid a waxyaabaha isticmaalnay tubooyin waxaa ka mid a biyaati waxaa ka mid a alaabtan electroniga ah ee hadda rumuudyada ku shaqaynaysa ee dhammaantood baabuur ba loogu talagalay hadda mashiintan daboolka qaadaysa kore baylot mefu ka gelaya oo kale waxaa ka mid a taayirada xataa noocyo kala duwana waxaa ka mid a bateriyaal baabuur oo caadiya waxaa ka mid a akhiiran xataa daboolkana isticmaalnay oo laamiyeri ma ahan waa system anagu aan u diyaarinay waxyaabo badan ka samaynay koolo maryaa ku jira koola ku jirta bacaa ku jirta bodigan daboolkan kore waa system markii qofku taabto runtii sida fiber galaaska u samaysan laakiin fiber galaas anagu aan gacanteeda ku diyaarsanay wa ee marka qof miyaa geli kara oo diyaaraddii kaxayn kara ha bayloda kaxaynaya waa bayloted fly diyaaradeedno waa bayloda gelaya wadaya gacantiisa ku wadaya rajada aad ka leedahay ee mustaqbalka in aad soo kordhisid ee agab noocan iyo mid ka duwan ah oo bulshadu waxtar u leh
rajada aan ka leeyahay insha allahu de waa waxa dhaman isku dayga ugu kalifay mana ahan hadeer keli ah barnaamijkan keli ah inaan hadda soo kordhiyey laakiin qofku markuu wax isku dayo qof kasta waxbuu soo kordhin karaa hadda ka hor waxaan soo kordhiyey rag anigu group aan kamid ahaa oo anigu hormud u ahaa barnaamij solar system ah oo aan ka hirgelinay isla degmada cadaado v o a da waan la wadaagay aan jeclahay hadda kahor solarkaasi adigu laba sano ka hor buu ahaa wuu shaqeeyaa hadda si fiican bulshadana ka faa'iida tanna insha allahu sidaas oo kale aan rajeynayna successfully inay noqon doonto oo aan akhiiran ku guuleysan doono insha allah dhalinyarada fariinta aada u diraysid marka dhalinyarada fariinta u diraayo waxay tahay dad annagoo kale ah unbaa wax walba sameeyey handastay hadday ahaan lahayd dhammaan noocyada kala duwan ee teknolojiyadda rag annagoo kale ah ayaa soo saaray marka horumarkuna keli a diyaarad maahane qof walba meel ha ugu dhagaan dhihilaha farsamadiisa mataqaana iyo xirfadiisa meeshii wax ka qaban karaa ka qabto si horumar loo gaaro
kaasi waxa uu ahaa axmed cumar sahal oo ah wiil ku sugan magaalada cadaado oo dhowaan farsameeyey diyaarad yar oo miig ah balse aan duuli karin oo u warramayay waryaheena magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq markana dhinacii heesaha ayaan axmedow jalacaynaa waxaan dhegeystayaasha usoo qabanaynaa fanaanada hodan cali axmed iyo heesta jacaylku miyuu hadlaa waa tahay waan filayaa in badan oo idinka mid ahi inay heesaasi ka wada heleen hodan cali axmed ayaa ku luuqeynaysay markana dhinaca iyo sool haddii aynu aadno ururada dhalinyarada magaalada laascaanood ayaa ka bilaabay deegaanada gobolkaasi waxaygelin ay dadka kaga wacyigelinayaan dhallinyarada joojinta taxadiyada ka dhanka ee gabdhaha warbixin arrintaa ku saabsan waxaa soo diyaariyey oo noo soo diray wariyaha v o a cabdikariin olol waxayna gabdhahana diiradda saarayaan sidii bulshada looga wacyigelin lahaa inaan lagu xadgudbin haweenka meel kasta ay joogaan maryamo axmed shire iyo hibaa qiidle maxamed ayaa barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga ee v o a waxay uga waramayaan waxyaabaha muhiimadda ay xoogga ku saarayaan iyo wacyigelinta ay ka wadaan magaalada laascanood waxa ay tahay maryam bal waxaad nooga warantaa waxyaabaha aad n qabanaysaan iyo waxa ay ku saabsan tahay doodaha aad bulshada la wadaagaysaan waxaan salaamayaa dhammaan soomaali weynta ay dhegaysan doonta codkayga anigoo ka socda ururka u hiili hooyada han kale oo ka jira gobolka sool khaasatan magaalada laascaanood waxaanu wacyigelin ka qabanaa ama dooda ka qabanaa siday hooyadu horumaru gaari lahayd dhibaatooyinka iyo caqabadaha soo hoojaa hooyooyinka ama hablaha soomaaliyeed guud ahaanba iyo siyaabihii looga hortegi lahaa ee loogu sameyn lahaa ka hortag maadaama aynu ognahay maanta in erlaaiga deegaanada soomaalidu degto dhammaantood ay ka jiraan dhibaatooyin soo wajaha dumarka kuwaasoo aysan awood ay iskaga caabiyaan lahayn ayna tahay bulshadii in laga wacyigeliyo say uga waantoobi lahaayeen maryam waxaa jira waxyaabo badan baa laga hadlayaa oo gaar ahaan hooyada iyo gabdhaha oo dhan ay ka hadlayaan bal ka horan dhibaatooyinkan tacadiyada ah markaad baadhitaan ku samayseen wallaahi way badan yihiin dhibaatooyinka lagula kaco dumarka khaasatan hablaha iyo hooyooyinka dhammaan baa laysku qaado ha noqoto kufsi ha noqoto dil ha noqoto dhac ha noqoto waxyaabo badan oo yacnihii soo wajaha laakiin wax xeera ama wax qabanaya ayaan jirin oo qofkii nimankii markay dembigii geystaan xeer soomaali iyo wax yacnihii qabiilaysiya ayaa wixii lagu dhammeeyaa sidaasna ay ku weydaa inantii ama hooyadii dhibka loo geystay xuquuqdeedii sidoo kale hibaaqiidle waxaa jira kulan aad qabateen ood kaga hadlayseen dhibaatadii ayaanti dhaweyd gabadhii gaalkacyo bal ka waran waxyaabahaad walaahi waad ogeyd aad baanu uga gilgilaynay wixii dhacay way dhaceen sababta keliya iminka aanu aadka uga xunnahay ambaanu morali aanu jecelay inaanay dib usoo noqonin waa inaanay hadday mudug ka dhaceen aanay nugaal usoo gudbin soolu gudbin togdheer u gudbin oo aanay wixii noqon wax iska waaqiciyo goboladoo dhan ka dhacaya oo xaalad iska caadiya inaanay noqon mukulanka iyagu khuseeyey iminka qudheeda waanu samaynaa kulamo dhalinyarada iminka oo kale markaanu raacano gaadiidka dadweynaha inamada dhalinyarada ah waxaanu ku boorinaa annagoo weliba baryaynaa inaanay ka falcelin oo si aanay ku dayasho ah aanay uga falcelin waxaad samaysateen urur la yidhaahdo uhiila hooyada han kale ujeedadaad ka leedihiin maxay tahayna ururkaas uhiili hooyada han kale waxaa ku midoobay hablo marwooyin ah badankoodu iyo kuwo weliba dee aan odhan karo waa marwarqab ujeedka ururka iyagu wuxuu ahaa in aanu bal hooyada soomaaliyeed inta aanu ka gaadhno iyo iminka gaar ahaan gobolkii aan anagu ku noolahay in aanu wax kasta oo baahideeda ah ilaahaybaa baahi bili-aadan dabooli kara laakiin waxyaabahaanu isleenahay waad dabooli karaysaan hadday tahay aqoontii hadday tahay caafimaadkii hadday tahay baraarhihii qoyska iyo siday ninkeeda iyo qoyskeeda farxad ugula noolaan lahayd iyo inay hooyada soomaaliyeed nabad ku noolaato inay horumar hesho in ay guud ahaan marka laga hadlayo oo kale dee cabsidan faraxumaynta oo kale dhibaatooyinkan kale bulshada qaarkeed kaga imanaysa marka way jirtaa saameyn baahsan oo hadeer xaaladan mudug ka dhacday oo kale waxaa laga yaabaa meel kastoo soomaaliya degto inay inan kastaa wadnaha farta ku hayso ay leedahay ermad dhibaatadaasoo kale la kulantaa wayna saameynna way ku yeelataa dhammaan meel kastaoo soomaalidu walaahi hadda kii ugu dambeeyey caaisho oo kale hadda ka horna warbaahinta waanu marinay waxaanu ka rajaynaynaa caaisha inay cadaalad hesho sida ninkaas oo kale qoladaa reer garbaharaysay sameeyeen oo kale inta badan soomaalida cabdikariin waxay idhaahdaan inanbaa wuxuu inan bay ahayd oo markaa dee nin raga iminka looma dili kara waa boqolle iyo waxyaaba caynkaasa ama sheeko qabiil baaba lagu dhammaynaya waxaa la odhanayaa waa reer hebel bayadoiyo layska daayo ha war raggiina marka la dilaba waad orodaanoo xabadaad qaadataanoo laydima qabtoo laydima afgaran karo waay aad hablihiina uga jawaab celin weydaan foolxumada loo geysanayo cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efmyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a waxaad markan kusoo dhawaataan xubinta ciyaaraha axmed cali sheekh ayaa inoo soo jeedinaya
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilownay zinadiin zidaan ayaa dib ugu laabtay maamulka macalinnimo ee naadiga real madrid kadib markii uu ka tegay naadigaasi toban bilood un ka hor tababarahan u dhashay dalka faransiiska ayaa beddelaya santiago solari oo tababarka naadiga maamulayay wax ka yar shan bilood ciyaaryahaankii hore qadka dhexe ee kooxaha real madrid iyo yubentus oo hadda ah afartan iyo lix sanno jir ayaa ka tegay naadiga madrid bishii mey ee sanadkii hore kadib markii uu naadiga u suurtageliyey in saddex goor oo isku xiga ay hanato koobka riyaalada qaaradda yurub ee loo yaqaanayo wifa champions league hadda ayaa mar kale dib loogu yeedhay shaqada isaga oo kula heshiiyey naadiga in uu sii joogi doono ilaa sannadda riyal oo qaab ciyaareedkeeda uu hoos u dhacay waayadan ayaa labaiyo toban dhibcood ka hoosaysa kooxda hogaaminaysa horyaalka la liiga islamarkaana ay sida aadka u xifaaltamaan ee barcelona waxa ay sidoo kale ka soo hartay koobka champions league ee xilli ciyaareedkan markii guuldarro xanuun badan isbuucii tegay ay garoonkeeda afar iyo hal kaga adkaatay naadiga ayex ee dalka holland haddii aynu eegnana koobka horyaalada qaaradda yurub kulamo ka tirsan wareegga lix iyo tobanaad ee loogu soo gudbayo sidiiddamaadka ayaa caawa dhici doona ciyaarta adag waxay dhexmari doontaa kooxda yuventus oo garoonkeeda ku martigelin doonta naadiga atletico madrid ee dalka sbain lugtii hore ciyaartan oo ka dhacday garoonka kooxda atletico madrid ayaa waxa ay ku soo dhammaatay laba gool iyo waxba oo kooxda yuventus ayaa laga adkaaday kooxda yuventus waxay u baahnaan doontaa in ay ku badiso ugu yaraan laba gool iyo waxba si ciyaarta ay waqti dheeri ah ugu darto ama saddex gool iyo waxba si ciyaarta ay ugu guulaysato uguna gudubto wareegga xiga kooxda atletico madrid oo ka mid ah kooxaha ugu difaaca adagka caalamka ayaa la rumaysan yahay inay adkaan doonto in saddex gool laga dhaliyo hal habeen oo qura ciyaarta kale ee iyana caawa jirta waxay dhex mari doontaa kooxda manchester city oo garoonkeeda etixaad ku martigelin doonta naadiga shaalk ee dalka jarmalka lugtii hore ciyaartan ayaa waxa ay mancity ku soo adkaatay saddex gool iyo laba gool kooxda shaalka ayaa waxaa sugaysa in ay ka adkaato kooxda mancity oo ka mid ah kooxaha ugu wanaagsan caalamka xilli ciyaareedkan waxaana la rumaysan yahay in kooxda mancity ay caawa goolal badan ku adkaan doonto dhinaca kale haddii aynu eegno isla koobka horyaalada qaaradda yurub ciyaaryahan maxamed saalax oo ka tirsan kooxda liverpool ayaa waxa uu sheegay in uu door bidi lahaa in kooxda liverpool ay hanato koobka premier leaga intii ay ka hanan lahayd koobka horyaalada qaaradda yurub haddiiba ay noqoto in ay kala doortaan kooxda yergen clob ayaa waxa ay kaalinta labaad kaga jirta horyaalka premier leaga oo waxa ay dhibic ka dambaysaa kooxda manchester city waxaana ka harsan siddeed kulan waxa ay wajahaysaa habeen dambe kooxda byr munikh oo lugta labaad ee ciyaarta wareegga lix iyo tobanaad ay kula ciyaari doonto garoonka aliyanza ee dalka jarmalka ciyaartii hore oo ka dhacday garoonka liverpool ee anfield waxaa kooxda liverpool iyo kooxda byr ay ku kala baxeen barbardhac eber iyo eber ah kooxda liverpool ayaa muddo ku dhow soddon sano aan hanan horyaalka dalka ingiriiska ee premier leaga waxaana taageeryaal badan iyo ciyaaryahanadii hore kooxdaasi ay rumaysan yihiin in horyaalka oo ay dib u hantaan ay uga wanaagsan tahay in ay ku guulaystaan koobka horyaalada qaaradda yurub inkasta oo koobkan uu yahay kan ugu wanaagsan looguna jecel yahay qaaradda yurub xubintii cayaarahana waa naga intaas
axmed cali sheekh ayuu kaasi ahaa oo inula socodsiinaya wararkii ugu dambeeya ciyaaraha markan waxaad kusoo dhawaataan heesta fanaanka heesta faadumo iyo fanaanka cali najiib
heestaasi faaduma ayaa waxa ay gebageba u tahay barnaamijkeenii duhurnimo ee dhallinyarada maanta waa axmed cali sheekh iyo jamaal axmed cismaan oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo
nanti horeetiyo farxaddiyaa soo siday